Dhakhaatiirta magaalada Kismaayo ayaa waxay ka hadleen muhiimada ay leedahay in carruurta shanta sano ka yar la siiyo tallaalka ay u baahan yihiin. Tallaalka ka hortagga oof wareenka waa tallaal muhiim ah oo lagula dagaallamo cudurrada ay keento bakteeriyada. Tallaalka la siiyo carruurta ayaa waxa uu difaac u yahay lawatan iyo sedex nooc oo kala duwan oo bakteeriya ah. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Kismaayo oo ka qayb galay kulan looga hadlayay aqoon kororsi iyo wacyigelin ku aaddan tallaalka ka hortagga oof wareenka ayaa ka warbixiyay muhiimadiisa.
Haddii cudurka hoos loo dhigo, waxaa hoos u dhici doonta hadduu yiraahdo tirada hadduu yiraahdo dhimashada ah ama waxaa hoos u dhici doonta tirada dhaawaca yacni mobility-ga qofku matalan beerkiisa mabadu u shaqayn waayaan. Waxaa kaloo iyadana maarata hoos u dhici doonta cudurka meningitis-ka loo yaqaano ama madaxa ku dhaca oo qofka dhibaato fara badan oo xagga maskaxda u geysta ama naafanimo ama uu hadli waayo ama dhagaha uu beero taasna hoos bay u dhacaysaa. Qodobkaas waxaan is leeyahay waxay noogu faa'iido badan bay noo leedahay. Kan kalena waa sida oo kale siduu dhaqtarku sheegay shuban biyoodka virus baa keena virusna waxaan ognahay wax dawa ah male. Marka ilmaha imanaya wuu fuuq baxaya. Hadduu fuuq baxo waxaa laga yaabaa inuu u dhinto fuuq baxa keliya sababtoo waxaynu ku shaqeyno waa biyo marka tallaalkaasina wuxuu hoos u dhigi doonaa shubankii waqtiyada inagu soo noqnoqon jiray.
waxaa kaloo jira shaqaalaha caafimaadka waan ku celcelinaa mid dhaqtaraha isbitaalka kasoo shaqeeya interpersonal communication waxaa la hagaajiyo inay hagaajiyaan siday ula hadlaayaan hooyooyinka waalidiinta la fadhiistaan waqti waxay aan ka dhaadhiciyaan horta maxaa waa xasiidaysa hooyadan la kulma xarumo caafimaadkan supervision u tago waa nala talaalaay wax mana la sheegin hooyada u sheeg intaadan siinin talaalkana ku siinaya waxaana ka hortagayaa waxaana isku arki kartaa oo kamid ah qandhaas taacaduna qoysku arki kartaa waxaa kamid ah inaad meeshii kaa talaalay kaa bararto waxaana sameynaysaa haddii waxaan ka badan aan ku artagni soo wac taasayduba waa muhiim marka maxaad labadaas ayna ku dadaalan tahay dadkii sidii roxda uu sheegay waxay tahay dadka ugu badan bulshada hadda aan haysan maxay aadaan private facilities privatekay ku dhalaan cunug marku xanuunsado private bay la aadaan cunugii isaga ah ma helaayo fursad lagu talaal ma helaayo meeshuu ka baxayaa maamadii talaal istaalku maadayso haddii ay service u arkayso inay private hospital ka helayso kaasay aadaysaa talaalka uma doonanayso marka intay public aada doono ma yeelayso that's why anaga aan isku qasbayno inaan ka dhigno meelahan lagu sameynayo aan nafaqa darada lagu daaweynayo in la geeyo sababtoo dadkii private uma ahan inay talaal la talaalcun